fataax iyo muxuu ahaa xamaas waa laba garab oo ka tirsan falastiin marka ururka fataax waa urur furfuran oo reer galbeedku u arkaan inuu mataqaana yahay in lala hadli karo ururka layihaahdo xamaasna iyo urur mataqaana teroriistaah ama mataqaana tawxiidka ilaahay iyo diinta ilaahay mataqaana astaan way ka dhigteen marka lacagaha lacagaha qaybna united nationka u martaa qaybna maamulka ayuu siin jiray oo lacagta mushahaarka ciidanka fataax iyo booliiska marka madaxweyne cabaas waa kii la kulmay madaxweyne donald trump waa kii united nation u aqoonsadeen in mataqaana ay hesho wadanka falastiin dhul iyo dowlad la aqoonsan yahay waa kii ururka falastiin uu ku biiray ururka fataax uu ku biiray hay-adda unesco oo mareyg ka baxay marka sanadkan iyo barkan donald trump madaxweynaha yahay ururka al-fataax iyo dhammaan shacabka falastiin waxaa lasoo kulmay culays weyn oo ah inuu madaxweynaha uu mataqaa donald trump uu mataqaana jerusalem u aqoonsanay caasimada falastiin iyo inuu ka goyo dhaqaalihii uu siin jiray dowladda ama maamulka representativeka maamulka madaxa banaan ee fataax lacagihii iyo mareykanka uu siin jiray qaybna lama siin jiray hay-adaha caalamiga ah oo ah sida mataqaana quudinta caruurtii hooyooyinka oo unisheef hay-adaha waxbarashada kuwa mataqaana dhammaan hay-adaha ka shaqeeya united ka shaqeeya dhulka falastiin maraykanka maxay tahay sababta uu lacagaha uga jirtay falastiin so so dhibka waxa wey adduunyadii kalaa waxay u aqoonsatay ama aqalka guud waxaa la yihahdo golaha guud ayaa wuxuu aqoonsay dowladda falastiin inay kursi ku yeelato golaha qaranaha midoobay waa loo codeeyey idaacadaha sanadkan awgsa loo codeeyey marka maraykanku fiitu saaray cadaadis mudug xukuumadda ku saaray madaxweyne cabaas marka dhibaataasaa jirta oo ah maraykanku wuxuu doonayaa iyadoo aanay israa'iil raali ka ahayn inaanay mataqaana isra falastiin aanay kamid noqon karayn golaha guud marka hadda khilaaf baa wuxuu ka dhexeeya china iyo maraykanka ruushka iyo maraykanka arrimo badan baa laisku haya marka arrimihii falastiin waxaa ka qalbeeyey arrimaha laysku hayo nooca syria laysku hayaa inqilaabka ka dhacay turkiga laysku hayaa waxaa laysku hayaa north korea laysku hayaa marka qadiyadii falastiin amidoo khadkayna ka baxday waayahay marka laba lacagaa sheegtay inuu siin jiray oo midna hay-adaha u n-ka u marsiin jiray oo arrimaha bani-aadanimada iyo waxbarashada iyo lagu bixin jiray midii kalena dhinaca siyaasadda iyo horumarka iyo mushaarka ciidamada iyo labadii lacagoodba ma ka jiray maraykanka falastiin labadii lacagoodba wuu ka jaray sida kii uu siin jiray dowladda falastiin ee lagu hormarin jiray dowlad wanaagga falastiin iyo hay-adaha falastiiniyiinta maxadida falastiin ee garabka al-fataax labadii lacagoodba wuu ka jaray donald trump waaya maxamuud cabaas lacago badan buu ka jaray united nationka marka maamulkan hadda jira waayo adoonka hogaaminaya ayaa lacago badan ka jaray meelo badan buu lacag ka jaray bakistan buu ka jaray lacagtii ku caawin jiray lacagu masar ku caawin jiray wuu ka jaray
waaya arrimahan sidaa sheegta danjir calen waxay kusoo beegmayaan dowladan hadda cusub ee madaxweynaha uu ka yahay donald trump dowladihii kale xiriir wanaagsan ayay la lahayd falastiin oo lacagaha waa la siin jiray waxayna tani kusoo beegmaysaa iyadoo maraykanku uu safaaradii ka furtay qudus falastiiniyiintu way hadleen madaxweyne cabaas wuu hadlay wuxuu yidhi arintaas lacagaha nalaga jartay saameyn kuma yeelan doonto hadalkeeni ahaa qudus safaaradda maraykanku inuu qudus geeyey marka arrimahan saameyn intee la ay ku keeni kartaa falastiiniyiinta lacagahan laga jartay wallaahi dowladda falastiin saameyn badan bay ku yeelan kartaan oo ah hadda garabka xamaas dagaal xuna ku socda waad aragtay maalin kasta waxaa la duqeeyaa gaasaa la duqeeyaa guryaa la burburiyaa shacabkaa la laayaa labadii garab hadda wadahadalaa ufurmi lahaa oo falastiiniyiinta ahaa wadahadalaa ufurmi lahaa israa'iil iyo falastiin marka haddii dhaqaalaha laga goostay wadamadii carbeedna hadda siyaabo kala gudsan bay u arkaan dhaqaaqa falastiin sidee u arkaan waxay arkaan de inay mataqaana eeraan ay falastiin garabka al-fataax ay lacag ay siiso marka ilaa eeraan hadday meesha gacanta kula jirto ooay garab lacag siisa xamaas lacag siisa eeraan sacuudiga iyo eeraan saaxiib maaha marka khilaafyo badan siyaasadeeda ka jira caalamka islaamka marka waa in makon siyaasada al-fataax ama mata xamaas ay midoobaan intay falastiin inta dalada falastiin kala qaybsan yihiin mar kasta oo adduunka siyaasada u kala qaybsanaa iyaga dhibaata kasoo gaarayo oo hadda anaka dhibaatada soomaaliya jirto kala wey waayo wadamada carabta kala qaybsamay ilaalka dhibaata naga soo gaari waaya lacagahan uu maraykanku siin jiray falastiiniyiinta meelo badan ay ka imaan jireen oo midowda yurub iyo maarag dalal badan oo deeqaha bixiya ah marka kuwaas iyo maraykan ma isku xiran yihiin mise gaarkooday u siin karaan arrimahan way dhaleeceeyeen oo jarmalkoo kale way ka hadleen may may waa au waxayna gooni carabigii lacagaha heshiin jirtay falastiin waa u gooni wadamada islaamka sida turkiga iyo maleeshiya iyo wadamada kale bakriga heshiiya sida burum oo kale lacag haysata maaha maraykanka maraykanka uu lacagta ugu badan bixin jiray sidii hore wuxuu maalgelin jiray adaha civil society-ga ah ee falastiin ka jira gaar ahaan garabka ka jira daanka galbeed ee xukunta ururka alfataax cabas xeer cabaas marka hadda jaamacaday leedahay meeshaasi institutionaa ka jira marka maraykanku lacagaha waxaa ka daran caburinta siyaasadeed baa ka daran ee mataqaana uu ku hayo garabka alfataax heshiiskiibuu joojiyey ururka xamaas wuxuu aqoonsan inuu yahay argaxiso waxa uu cagajugleen ku hayaa garab madaxweyne cabaas marka khasal siyaasadeed baa lagu hayaa marka taasaa ka daran wax kastoo lacagta waxaa ka daran adoo xuquuqdaada lagu diido oo xuquuqdaada dooshanimo iyo badnimo lagu diido marka maraykanka madaxweyne donald trump wuxuu ka liitaa madaxweynaashii horena marka waa madaxweyne cadow ah diinta islaamka waa madaxweyne ah cadow ah shacabka xorriyadda doonaya waa madaxweyne cadow ah dadka midabka iyo xorriyadda u dagaalama waa madaxweyne cadow ah xuquuqda adduunka in dad kor loo qaado saxaafadda marka madaxweyne trump dad badan buu qatar ku yahay oo mataqaana caalamka jiray waaya siyaasadahaas aad sheegtay iyo caburinta siyaasadda iyo horu socodka falastiiniyiinta iyo lacagaha la jirta iyo waxyaalahan oo dhan saameyn intee le ay ku keeni kartaa horu socodka falastiiniyiinta ee ahaa in la aqoonsado oo dal gaara loo aqoonsado inay ka mid noqdaan qaramada midoobey oo kursi joogta ay ku yeeshaan iyo in guud ahaan la aqoonsado oo dhulweynaha falastiiniyiinta iyo dadaalada wadahadalada nabadda saameyn saameyn waxay ku yeelan kartaa inta donald trump joogo haddii donald trump meeshu ka tago waxaa laga yaabaa in meesha laga sii wado in mataqaana isbedel siyaasad uu ka dhacaa inuu falastiin midowdo inay mataqaana jaamacadda carabka ka shaqeysa midnimada falastiiniyiinta labada garab ee fataax iyo mataqaana xamaas iyo garabada kale jiraba marka hadda waxaa laisku hayaa xilligan maandeedka dowladda maraykanka madaxweyne donald trump uu haysto dhalalaasho siyaasadeed baa ka jira adduunka dhan ururka dhaqaale adduunka ka baxaya wuti marka falastiin waxay ka mid tahay wadamada dhibaatada ay saameysay xaaladda turkiga iyo maraykanka taagan xaaladda jeyna iyo maraykanka taagan xaaladda maraykanka e u-da ka taagan xaaladda maraykanka iyo africa ka taagan marka falastiin qadiyadeeda waxaa qarinaya qadiyada sunniga iyo shiicada isku haya dariga carabta walaada sacuudiga iyo iiraan walaada sacuudiga iyo turkiga walaada sacuudiga iyo mxuaha turkiga iyo masar marka aniga falaqeyn ahaan ama siyaasad ahaan waxaan u arkaa dadka falastiin inay ka adkeysi badan yihiin dalalka kale maadaama ay muddo hadda lixdan sano u dagaalamayeen qadiyadooda dhibaato ugu badanna waxaa ku haya israa'iil oo mataqaana duqeyn iyo dhibaato badan ugeysata marka maraykanka waxaa fiican inuu arrintaas kala hadlo dowladda israa'iil uuna mataqaana cunaqabateyn saarin dadka dulman ee reer falastiin waaya caqabadaha ugu weyn waxay tahay sidaa sheegtay danjir caalin in kooxahan falastiiniyiinta ee xamaas iyo fatax aanay midaysnayn oo dhibaatooyin ay ka dhex taagan yihiin maxaa marka hortaagan inay midoobaan oo heshiiyaan labada kooxood waxaa hortaagan qadiyada xagga ee diinta garabka fataax falastiiniinta waxay leeyihiin kooxo yaryar oo masiixiyiin ah waxay leeyihiin kooxo yaryar oo wax diina haysan iyo kooxa muslimiin ah kooxa shuuciyiin ah marka markaa xamaasna waxay aaminsan tahay inay akhwaan muslimiin yihiin inay diinta islaamka lagu dhaqmo inay gabdhuhu xijaab qaataan marka waxay isku haystaan principalka isku haystaan caqiidada la isku haystaan hada adag oo ah xamaas waxay leedahay garabka gobolka waxaan ku dhaqaynaa ama anaga dowladda waxaan ku dhaqaynaa in waxyaalaha lagu